Hirgelinta guryahan oo ka kooban laba boqol iyo soddon guri oo loogu talagalay inay degaan dadka qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa gudaha ku barakacay ayaa waxaa hirgelinta guryahan oo ka kooban laba qol masquul iyo barando iska kaashaday dowlad goboleedka Jubbaland iyo hay-adaha NRC UN Habitat waxaana maanta xariga ka jira madaxweyne ku-xigeenka labaad dowlad goboleedka Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere iyo wakiilo ka socday hay-adaha hirgeliya guryahan gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Gooni iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Aadan Faarax Gaarane ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay runtii waa wax weyn oo lagu farxo barnaamijkan shaltarka ama dibudejinta barakacayaasha iyo qaxootiga soo noqonhaya ka soo noqonhaya xeryaha dhadhaab iyo dadka danyarta ee reer jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose barnaamijkan waxaan rabnaa inaanu ka dhigno mid dad la dejinayo community la dejinayo uusan noqonin shaltar dad la abuurayo inuusan noqonin laakiin uu noqdo dad la dejinahayo oo maaragtay soomaali ah ama ha soo noqdeen ama barakacyaal ha ahaadeen ama ha sii deganaadeen xaafadan midnimo runtii markii aanu bilaabayna abuuraynay waxaan kala kulannay jaalanjiyo badan oo fara badan waxaan ogsoonnahay guryahan quruxda badan ee labalabada qol ka kooban iyo musqusha iyo barandada waxaa loo dhisay dad tabaalaysan oo ka soo noqday qaxootiyaha dhadhaab dadkii barakacyaasha ahaa ee ku barakacay jubbaland iyo kuwii qayb yar oo ka tirsan bulshada kuwooda ugu nugul deegaanka cabdulaahi iimaan oo ah wakiilka hay-adda keer ee soomaaliya oo ku hadlayay afka hay-adaha fuliyey dhismaha guryahan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan caawinta dadka soomaaliyeed ee danyarta ah marka run ahaantii waan arrin aad ugu faanayno waan artin guryahan anigan guryo maxaandha laba qol oo wanaagsan oo musqul leh barandho leh anu guri at least qof kasta maanta ku faanin karo dhallinyarada orosku geli karaan waxaan u malayna meesha meel meel maxaandha soo basna noqon doonto oo magaalo noqon doonto keer mashruucan kelinta kama wada waxaa ka wadaa ugu yaraan toban mashruuc iyo dalka jubbaland ka wadaa mashaariicda badankood waa wax u badan dhinaca waxbarashada madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayaa ugu dambeyntii xariga ka jiray guryahan oo ay degi doonaan qoysaska qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabtay iyo kuwa gudaha ku barakacay waxaan aad iyo aad uga faraxsannahay guryahan cusub oo maanta xariga aan ka jarnay oo dadka barakacayaasha ah iyo dadka xeryaha qaxootiga soo noqday dib loo dejinayo waxay ku salaysan tahay barnaamijka siyaasadeed ee dowladgoboleedka jubbaland in dadka la xanaaneeyo lasoo dhoweeyo la dejiyo waxaan si gaar ugu mahad celinayna hay-adihii maalgeliyey care iyo u n habitat n r c oo idna qayb ka ahayd annagana isku mahad celinaynaa sababtoo ah dhulkaa ujeediin iyo amnigiisii iyo qorshihiisii baan bixinay aad iyo aad mahadsa meeshu waa furan tahay waxbarashada lagu dadaalo amniga lagu dadaalo korontada waa la keenayaa biyaha gaar ahaan biyaha hay-adaha waxaan ka codsanayaa guri qurux badan waa dhisteen wasiir ku-xigeenkana waa maqlayaa koronta iyo biyaha lagaa rabaa iyo cidda aad la kaashanaysaan dowlad goboleedka jubbaland ayaa martigelisay kumanaan qaxooti ah waxaana gobolka jubbada hoose uu ka mid yahay meelaha dib loogu soo celiyay qaxootiga tirada badan ee ka soo laabtay dalka kenya iyada oo badankood helay guryo halka kuwo kalena ay yihiin rajo sugayaal